bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah waslaam calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalim waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed reer puntland gaar ahaan shacabka gobolka mudug degmada gaalkacyo salaan kadib waxaan u mahad celinayaa awalan allihii subxaana watacaalaha waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga mahad celiyo madaxweynaha dowladda puntland professor maxamed cabdiweli cali gaas iyo intii kale oo taladaas gacan ka geysatay waxaan uga taani uga mahad celinayaa garashada uu ii gartay xilkaas inaan u qaado ummadda intaa kadib waxaan u arkaa walaal xilka la ii magacaabay awalba mas-uulun baan ahaa keliya hadda waxaa kordhay mas-uuliyaddii un culaysun baa soo kordhay culayskaasna ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay igu asturo waxaana kalsooni weyn ku qabaa in dadkaygu ila shaqayn doonaan oo garab istaagi doonaan oo sidii magaaladaasi ay u yeelan lahayd amni laysku hadlayn karo oo sugan iyo horumar muuqda intaa in reer gaalkacyood annagoo u siman oo aan kooxa kale lahayn oo maamulle iyo jifiye kale lahayn oo aan wejiyo kala bedelan lahayn inaanu ka wada shaqayn doono aniga hamigaygu waxa weeye gaalkacyo qurux badan oo aan qashin lahayn oo falawaris leh oo jidad leh oo tombalan qurux badan leh oo ammaan saacaddii la raba la shaqaysan karo oo la socon karole inaan arko in badan baan ku hamiyeeyey waxqabadkayguna wuxuu ku xiran yahay sidii dadku iila shaqeeyaan oo ay iila fahmaan inaanu u simannahay lahaanshaha iyo waxqabadka magaalada gaalkacyood marka aad baan ugu faraxsanahay
waya waayahay nabadoon nabadoon kamid aa tahay nabadoonada puntland gaar ahaan gobolka mudug xilkan madaxweynuhu uu ku magacaabay ku-meel gaarka ah ma la isdhihi karaa xilligii ugu fiicnaa ama xilligii loogu talagalay ayay kusoo aaday mise way dib dhacday wallahi walaalow kolley mas-uuliyadda awal badad baa soo hayay mas-uuliyadduna waa qoridhiib xilliga ay hadda ku timid anigu intaan qadarka aan joogi doono ilaahay baa ku cilmi leh laakiin waxaan rabaa maalmaba ha noqoto intii ay ilaahay uu qadaro inaan meel wanaagsan fikir wanaagsan iyo tala qaadasho iyo wadaqabad ummadda reer gaalkacyood iyo ummadda soomaaliyeed iyo reer puntland intaba inaan la wadaago awalba odaynimaan ku shaqaynayay waxaan rabaa inaan oday ahaado dadka taladiisa dhegaysta sida dadku wax u jecel yahayna wax u qabto hamigayguna waxa weeye inaan arko gaalkacyo nabada oo qurux badan oo caasimadda dalka soomaaliya u tartami kardha iyadoo aan koox iyo qoys iyo maamul gaara midna aan loogu loogu eexaynayn ee ay tahay magaalo soomaaliya oo dhani leedahay wixii gaalkacyo u hagaagana soomaaliya oo dhan bay u hagaageen hagaag dabcan tallaabooyinka ugu horreeya hadda aad qaadi doonto oo ma quruxda magaalada aad ka shaqaynaysaa mise sugidda amniga
hadde kolley hawl badan baa dawladda hoose ay leedahay waayo waa waa maamulkii magaalada dhan walba amni iyo horumar iyo qurxin marka intii aan gaari karo aniga istidaacadaydu tahay iyo sidii dadku iila fahmaan sida aan raba inaan wax u qabanno markaan tashanno yay dan tahay waxqabadku laakiin priority-ga koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaadba waa amniga waayahay dadku qaar waxay leeyihiin haddii hadallada u fiirsato kadib markii lagu soo magacaabay nabadoonku arrimaha siyaasadda kuma fiicnayn oo nabadoonidis inuu ku fiicnaadaa ama ku ekaadaa fiicnayd oo dhankaas iyo maamulidda xoogaa aqoontiisa waa ay ka durugsan tahay marka taas maxaa dhihi lahayd
adeer dadku horta siyaasadda dadkaan isku simindhaa u aqoona anigu siyaasi baan ahay siyaasadduna waa hagaajinta nolosha ama taada ha noqoto ama tan bulshada ha noqotee marka haddaaban nabadoonnimo ku shaqeeya inta aan qabtaa waa inta hadda maamulka dawladda agtaal nabadgelyaan ka shaqeeyaa horumar baan ka shaqeeyaa waxaan ka shaqeeyaa dadka maslaxadiisa isukeenidooda waxqabadkooda baahidooda marka nabadoonnimada lafteedaaba waxay tahay siyaasi marka anigu hadda masrax siyaasi hadda masrax kusoo biiray maahe siyaasad ahaana nin mutacalimo oo weligii madani oo magaalo joogay baan ahay marka siyaasadaydu aniga waxaan u aqaanaa siyaasadda hagaajinta nolosha oo loo maro dariiq wanaagsan oo ilaahay iyo ummadiisuba raalli ka yihiin iyadii baan insha allahu la imaanayaa iyadoo de latashi iyo waxqabad labadaba leh ugu dambayn yaasiin cabdisamed fariinta u dirayso shacabka gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo
waxaan u dirayaa waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta bil khayrlaa lagu jiraa waxaa soo dhow ixtifaalkii nebiga alayhi salaatu wasalaam waxaan rabaa awalan inaan ugu baaqo reer gaalkacyood maamul goboleedii kuma xira ixtifaalka nebigo waa ina ka dhexeeya horta waxa ugu horeeya oo gaalkacyo isugu imaanaysaa inay noqoto in la muujiyo ixtifaalka nebiga calayhi salaatu wasalaam si wada jira iyadaa khayr ku jira oo meeshii nebiga lagu sharfo oo laga jecel yahay ilaahayna waa jecel yahay raxmad iyo khayr iyo naxariis baana kusoo degta taas marka waa taladeyda koowaad taladeyda labaadna waxa weeye gaalkacyo waxaa daashaday dagaallo iyo isnacayb iyo wax kala jiidasho waana mara magaalo keligeeda webina la dhex marin mayo qeydna maaha la kala goyn mayo derbigii jainana laga dhex dhisi mayo gaalkacyo waxay u baahan tahay nolol isfaham leh waxay u baahan tahay horumar waxay u baahan tahay dadka kaloo soomaaliyeed oo ay lafdhabar u tahay oo xudunta soomaaliya ay ku taal in cid walibaa nolol usoo raadsatay iyo amni waana la gaari karaa baan isleeyahay haddii reer gaalkacyood intaa ay ka wada shaqeeyaan aniguna dhinacayga ka mas-uul ahaan waxaan isku dayayaa inaan dadka lana tashado kalana shaqeeyo sidii gaalkacyo amnigeedu u noqon lahaa amni la isku hadlayn karo magaaladuna ay u noqon lahayd magaalo horumar iyo nolol samaysa aad baad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay adaa adaa mudan adeer salaamu allahu calaykum